Tababarkan oo socon doona laba maalin ayaa waxaa soo qaban qaabiyay Machadka Cilmi Baarista Tababarada iyo Tiknoolajiyada ee Bondo waxaana ka faa'iideysan doona ardayda sanadkan kasoo qalin jabinaysa dugsiyada sare ee shahaadiga ee magaalada Jowhar kuwaasi oo lagu barayo habka ugu wanaagsan ee laisku diyaarin karo imtixaanka dowladda Soomaaliya ay ka qaado fasalada 12aad daafurka tababarkan waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka socda wasaaradaha waxbarashada caafimaadka dhalinyarada iyo cayaaraha ee maamulka hirshabeelle maamulka degmada jowhar iyo xubno ka socda jaamacadaha iyo dugsiyada jowhar ku yaala cabdirasaaq cumar cabdulle oo ku hadlayay magaca macalimiinta magaalada jowhar ayaa ku dheeraada muhiimada ay leedahay tababarkani
waxaan rabaa inaan meahan dhawaadin u soo jeediyo machadka buundo maxadkaasi oo isku dhowr adeegay inuu ardayda gobolka shabeellaha dhexe kaalin mugl uu ka qaato oo qaybtii ay uga aadaneed waxaa maanta aan u joogna halkan waxa waaye waa furitaankii oo la furayey waa brograamkan loogu magacdaray brograamkan loogu magacdaray berlin capacity no programmes oo lagu dhisaayo ardayda waa tayadooda waa dareemi kartiin seminaarka ama wiisheeg waxaa loogu talagalay trainingkan oo loogu hadli rabaa laba option oo ah ardayda aqoontooda in kor loo qaado ayagoo tiknolojiyadana markaasi ka faa'iidaysanayo waad dareemi kartaa in aqoonta markaasi ardayda kor loo qaabo waxay u baahan tahay juhdi fara badan dunida aan maanta ku loolnahay inay tiknolojiya heerka uga jirto waad dareemi kartaan sidaas awgeed marka waxaan ku dhiirigelinayaa ardayda brograamkan socon doono waqtiga kooban iyadoo loo fiirinayo ardayada markaasi inay ka wada faa'iidaystaan baahida ay u qabaan iyo fursadahooda oo aad u yar oo macalinka ugu soo beesgareeyey inay aad iyo aad uga faa'iidaystaan waa jaanis aan la hisdhigiri karin duqa magaalada jowhar saalax xamuudi cali ayaa ardayda ku booriyey in laga faa'iidaysto tababarka lagu kaabayo aqoontooda dhismihii maskaxda hadduu bilaawday laba maalmood oo waxaad aqaadanaysiin aqoontii aada la heleen oo lagu kordhinayo sidaa daraaddeed fanfor ama dugsiga labaiyo tobnaad waa qeybkii ugu dambeeyey ee dugsana laga baxay ardaygaasa waxaa la rabaa in maskaxdiisii in la walaaqo leesku dhufto wax laga soo saaro see looga soo saaraaba su-aalaad isweydiinaysiin dhexdiina war isweydiinaysiin jawaabaad laga rabaa aabihi suwaaligii bad isdajbiyo idinkaa dhahay taqaanimakas waxaa la rabaa maanta waa maalin aad u fiican oo u qiimo leh dhinaca kale cabdulaahi saalax oo ah agaasimaha shaqada ee shaqaalaha wasaaradda waxbarashada maamulka hirshabeelle ayaa ardayda u sheegay inaysan waqti kaga lumin imtixaanaadka lasoo geliyo aaladda internetka
maxaa kaloo idigu dardaarmaa imtixaanada wareegayo ee habeenkii imtixaanada lasoo dhigayna ha ku lugoyna buuggaada manhajka laguu dhigay ku dadaal macalimiinta qaar allaha siiye waxay idiin siinayaan maxaa lahaya imtixaankii laga soo bilaabo sidii laii sheegay laba kun toddoba iyo tobankii ilaa iyo laba kun iyo labaatankii amshow waxaa howaa imtixaankaas wax baad ka helaysaan laakiin asi dhan inaad qaadato ha seexan buuggaaga akhri waxbaa sanad kasta waxbaa iska bedelaayo macalimiintii sanadka hore diyaarisay macalimiin ka duwan aad diyaarinayso naftaada ku kalsoonaaw idin waa idingu talinaa naftiina ad ku kalsoonaataan isku kalsoonaatid aadan ku kalsoonaanin arday inaad wacdo aadan dhihin maadadan maanta adiga noo soo akhri anina maadada kale noo soo akhrina ardaygaas maadada noo soo akhri aad dhacday waxaa laga yaabaa beri in laga akiciyo aad maadada adiga aad dhacdo wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo cayaaraha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdalla cali deeqo carab oo ugu dambeyn daafuray tababarkan ayaa ardayda sanadkan qalinjabinaysa kula dardaarmay in la badiyo akhriska iyo kalsoonida marka qofka wax baranaayo hadduu guriga tago cashirkii maanta uu akhrinayo inuu sariirtiisa tago wuu ku ceshceshan karaa ama wuu isweydiin karayaa su-aalo maxaa yeelay qofka bini aadanka hadduu gurigiisa joogo uu nasanaayo waxaa laga rabaa qofka inuu laba shay ahaado marna inaad noqotid qof wax baranaayo daarasaynayo guriga markaad joogtid marna ilaahay subxaana wa tacaala ku xirnaatid ilaahayna waa kuu saqira maadaama dad dhallinyaro la yahay dhallinyarada waa iska taqaaniinoo qofka dhallinyarada mataqaanaa wax badanaa ku xiriiro haddana waxaa la rabaa nafta in la celiyo nafta waxay kuu jiidaya meelo xumo waxaa la rabaa marka qofka wax baranaayo awalan inuu ku xisaabtamo intaan asi ma isgaarsiininoo waa la soo dhammaysiyey waalidaa soo dhammaysiyey waalidkii haddana ma ka harinoo iskuul iyo dugsiyaa la geeyey go-aanaa laga rabaa wax markuu baranayo ilaahayna wuxuu leeyahay fa idaa cazamta fatawakal cala allah cas go-aan qaadoo talada ilaahay saaro maxaa yeelay macallimiinaa waqti kugu bixinayso waalidkaa waqtiga kugu bixinaa dhaqaaloo kugu bixinaa qofka maanta mar rabo waalidkiis dhaqaaluu ku bixiyey een, gabar hebel ama wiil hebelaa dhacay wiil hebeloo deriskiis laana wuu baasay waa niijabaa waalidkii maxaa yeelay intaasoo dhaqaale iyo wax badanoo kugu bixinaya marka waxaa la rabaa inaad nacfisid waa goormee waa markaa dhibtootid anoo furantahay maxaa la dhahaa aqoontigu inoo furantahay insha tababarkan oo sanad walba lagu qabto magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa sanadkan halkuligiisa waxaa laga dhigay aqoon kaab tayo iyo teknoloji